kulankan iyo weliba qabanqaabiyey maamulka degmada gaalkacyo si bulshada lansii warbixin ka saabsan shaqooyinka lanhaya walyaabo qobsoomi iyo haan qobsoomo waaye sidoo kalena waa la qabada walyaabay qobsoomo waaye iyo in la dhegeysado baahida shacabka kulanka iyo weliba ku qaybgalay qeybo shalgadisan ee bulshada magaalada si oon dhugunsadana walyaabo maamulka la wadaagii gudoomiyaha degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan iyo weliba uu soo sheegay inay ku guuleysteen horumarinta adeegyada bulshada sida caafimaadka walbarashada dhismaha wadooyinka iyo korunqaadowka ganacsigii dhaqaalaha magaalada amnigooda lagu khalkhalgelin jiray asagana waa ka guuleysanay xaafiisyada dowladda hoose waa laba meeyar oo isku mid ah saaxiibka meeyar xasan baa xaafiisyada wada fadhiisanaa wax ku xalinaa kaygaa wada nimaadnaa wax ku wada xalinaa halkaas waxaa gaaray ciqaadkii bilownaa inaan ku dhoweyno dhammaystir uu xoogaysto ilaahayna waa nagu guuleeyey qodobka afaraad maandooriyaha oo shabaabka runtii ka daba dhowaa waxaa nimid ayadoo sandaqado iyo dukaanba furan yihiin khamrada lagu gado oo si babliga loo iibinayo waxaan filayaa saraakiisha amniga hadday joogaan wax ka joogaan inay markhaati ka yihiin waxaan gaarnay dad runtii intaan la dhashay oo ehela inaan ku kala dhimanay inaan baabi'inno meheradihi oo cagaf aan dulmarsiin arrintaas waxay dhaxashay oo la soo gaaray khamradii markay kontarabaan agteena ka noqotay caagadahan yaroo biyo saxada fura fuuqsa loo yaqaano in intii lagu shubo gabar ay halkaa geliso xijaab hoose la yidhaahdo dariiqaas qof maraha kaa qaato halkaasaan soo gaarsay ilaahay baa ku mahadsan weli waa ku howlannahay waxaan filayaa meelaha taargetka ah oo lagu tuhmanaa markaan maalmaba joognaa ama ayaan joognaa habeen baa ka dul dhacnaa annagaa bareerno saraakiisha ka horeyna xabadda koowaad inaa nol ku soo ridaa waabooseedajawaan ka mid ah waxaan u ololaynay in la helo oxygen oo caradan laga waayey warshad in la helo initiativekaas dowladda hoose lahayd guddi baan soo saarnay gobolkaan ka wada shaqaynay waxaa lagu guulaystay in warshaddii la helo ilaahay baa ku mahadsan maantana ay shaqaynayso isbitaalka lagu soo kordhiyo waxbarashada wasaarad baa wakiil nooga annaguna kala shaqaynaa uqareemideenna waxa ugu weynaa inaan dadka masaakiinta ah oo aan runtii ku filnayn inay iska difaacaan waxbarashada ama fiiga iska bixiyaan wixii laga gaari karo in maaragtay loo gargaaro saaxiibadeenna waxbarashada gacmaa gacanta ku haya waxaan ka wada codsanay dhammaan macallimiinta iyo maamulkaba in iskuul walba isku xilqaama inuu wax un ardaya oo mas dee agoomaha iyo dadka mudan wixii uu qaadi kara inuu qaado waxaana hukumada ee bulshada kulanka ku qiibgeliya ku bogaadiyey maamulka degmada gaalkacya horumarinta adeegyada bulshada waxaan nahay dhallinyarada magaalada waxaan tirsanaynay ama aan ku fakarayna ama aan rajaynaynay markii dowladdan la dhisay inaan qayb ka noqon doono ama ay noo samayn doonto shaqabuur iyo dhiirigelin oo dhallinyarada xukuumada xilalka ay magacaabi doonto ay qayb ka siin doonto balse afar sano kabacdi oo wax yar hadda ay ka dhiman yihiin madaxilaadkaagu taasi ma dhicin maaan raxiim magacayga waa furtuun cawil axmed waxaan ka tirsanahay dhallinyarada degmada wax ku baratay kusoo barbaartay ilaa hadeertaana joogta mudana maayir markaad musharax ahayd waxaad ballan qaaday inaad gaalkacyo isbedelo badan ama waxyaaba badan kusoo kordhi doontid ilaa haatanna ma aragno wax isbedel oo goonihi magaalada kusoo kordhay dhanka horumarka marka marka maayir maadaa isbedelay mise xilka ku bedelay inaad soo laabatid miyaa rabtaa maadaama aad tiri wax walba waa dhag
kulankan iyo nisku kooya maamulka degmada gaalkacyo iyo bulshada qaybo shalgadisan iyo weliba lanku aran sidaay doo marka hore warbixin lagu siyaaya bulshada walyaabon qabsoomi maamulka islamarkaana laka dhegin sidaay baahiyaadka bulshada iyo weli qaban si maamulka usoonka jawaaba